hits.
barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington lanta af soomaaliga ee idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa maalin sabti ah saddexda abriil saddexda abriil ee sanadka laba kun sagaal iyo tobanka waxaan idhaahday saddexda lixda bisha abriil sanadka laba kun sagaal iyo tobanka afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna saacaddu waa shanta iyo barka subaxnimo lixda iyo barka subaxnimo saa barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah cabdulqaadir maxamed mursal iyo jacfar kuukaay
qodobada aannu idiin haynana waxaa ka mid ah barnaamijkii madasha dhallinyarada oo aannu toddobaadkan ku eegi doonno kaalinta warbaahintu ay ka qaadato horumarka bulshada saxaafadda saan ogsoonnahay waa muraayadda keliya hatay bulshadu ka dheexan karto mustaqbalkeedu wuxuu yahay horumarkeedu wuxuu yahay iyo waxa kalaysan waxayna bulsha horumartaa markay fahanto saxaafaddeedu waxay tahay saxaafadduna ay fahanto bulshadeedu wuxuu yahay horumarka halkan laga arkiba waa warbaahinta warbaahintu waxay horumarin kartaa caafimaadka waxay horumarin kartaa dhaqaalaha
waxaa kalood maqli doontaan kaalmihii suugaanta
tusay waagadaalahay dadku kuwii waxgaraaduhu dugsi dhaxanta laga galu umyaalayska dumiyay
ciyaarihii iyo qodobo kale ayaannu sidoo kale idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida
dagaal ayaa jimcihii shalay ahayd ka dhacay hareeraha magaalada tribori ee dalka libiya kadib markii halkaasi uu ka tegey xogayaha guud ee qaramada midoobey antonio guteres master guteres oo muddo saddex maalmood ah joogay halkaasi ayaa ugu baaqay dhinacyada iska soo horjeeda inay colaada joojiyaan waxaan ka tegayaa libiya anigoo walaac qaba laakiin dhinac kale rajo ka qaba in colaadda hareeraha tribori ka socota la joojiyo ayuu yidhi guteres isagoo kasii baxaya libiya xooga ka amar qaata jenaraal khaliifa xafaar oo ka taliya dhul badan oo ka mid ah bariga dalkaasi ayaa u dhaqaaqay dhinaca caasimadda oo ay gacanta ku hayso dowladda ay qaramada midoobay taageersan tahay ee ra-iisul wasaare fiyaas al siraaji
hay-adaha xuquuqda ayaa sheegay in sacuudigu ay qabqabteen siddeed ruux ugu yaraan oo ay ku jiraan laba muwaadin oo sacuudiyaana oo haysta jinsiyadda maraykanka ololo u muuqda in lagu bartilmaameedsanayo taageerayaasha gabdho xuquuqda aadanaha u dooda oo lagu maxkamadaynayo dalkaasi sacuudiga gabdhahaasi xuquuqda aadanaha u dooda oo ay tiradoodu koob iyo toban tahay ayaa waxa ay horey u dalbadeen in lasoo gebagabeeyo xayiraadda haweenka ka saaran wadidda gaadiidka iyo weliba habka wilaayada ninku uu haweenka ku leeyahay arrintoodana waxa ay cidhka ku sii shareertay cambaaraynta reer galbeedka ee ku aadan xuquuqda aadanaha sacuudiga oo isagu markiisii horeba aad farta loogu godayey wixii ka dambeeyey dilkii weliya jamaal khaashuqji loogu geystay magaalada istanbuul sanadki ilo ku dhowdhow haweenkaasi la qabqabtay iyo weliba hay-adda alqisti la yidhaahdo ee xuquuqda aadanaha u dooda xarunteeduna ay london tahay ayaa waxa ay sheegeen in labada ruux ee labada jinsiyad haysta ay kala yihiin weriye la yidhaahdo salaax al xaydar oo ay dhashay haweeney la yidhaahdo casiiza al yuusuf oo ka mid ah haweenka maxkamadoodu ay ka socoto dalkaasi sacuudiga iyo weliba beder ibraahim oo isaguna ah dhakhtar islamarkaana qoray kitaab shiicada looga hadlayo haweenkaasi amaba dadkaasi la qabqabtay oo tiradoodu ay toddoba tahay oo isugu jira markaasi tiradoodu ay sideed tahay aan idhaahde oo isugu jira toddoba haweena iyo toddoba ragga iyo haweeney ayaan iyagu ahayn kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda aadanaha laakiin waxa ay internetka ku muujiyeen taageerada ay u hayaan xuquuqda haweenka iyo weliba hagaajinta kale ee dalkaasi ka socda ilawareedyadu waxa ay sheegayaan in qabqabashadaasi ay dhacday xilli dambe oo ah maalintii arbacadii iyo weliba khamiistii aanu ka soo gudubnay
dahuur wanaagsan mar kale dhegaystayaal haatanna ku soo dhowaada barnaamijkeennii madasha dhallinyarada waxaa magaalada boorama ku soo diyaariyey wariyaheenna haashim cumar good
dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka madasha dhallinyarada barnaamijkeenna madasha dhallinyarada ee toddobaadkan oo idinkaga imanaya magaalada boorama waxa uu ku saabsan yahay sida dhallinyarada ka shaqaysa warbaahintu ay uga qayb qaadan karaan horumarinta bulshada waxaa inoogu martiyay barnaamijkeennan shukri cabdi cabdilaahi cabdirasaaq daahir cabdi maxamed xaamid cabdilaahi ibraahim cabdilaahi ibraahim iyo saxardiid xaashi ardaale oo intooduba ay ka mid yihiin dhallinyarada ka shaqeeya warbaahinta gobolka awdal qaybaheega kala duwan ugu horeyn ku soo dhowaada barnaamijkan madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a Ee, shukriye cabdi cabdilaahi haddaan ku bilaabo dhallinyar badan ayaa ka shaqaysa warbaahinta markaas sidee warbaahintu uga qayb qaadan kartaa horumarinta bulshada aragtidaada marka adigoo saxafiyada n aad baad u mahadsan tahay magacaygu waa shukriye cabdi cabdilaahi kana howlgasha telefishin madaxa bannaan ee uraya t v laydhaa ku yaala buurama ahna madaxa shaqaalaha t v-gaasi haddii aan aragtidayda ku aadan sidee bay warbaahintu uga qayb qaadan kartaa n horumarinta bulshada n warbaahintu kolley toole n waxaa la odhan karaa waa aragtidayda n horumarka halka laga arkayba waa warbaahinta warbaahintu waxay horumarin kartaa caafimaadka waxay horumarin kartaa dhaqaalaha waxay horumarin kartaa n n gobol kasta iyo waxyaabaha qadiimiga ah ee ku duugan n bulshadu kolley toole halka ay iskula xidhiidhaan madaxda ugu sarreysa dalka iyo n bulshada rayidka ah ee gurigooga iyagoo dhex jooga halka ay iskala xidhiidhi karaan ee ay baahidooda ka sheegan karaani n waxaweye warbaahinta waxaana looga qayb qaadan karaa in wariyuhu ama saxafigu uu isagu isku howlo sidii uga qayb qaadan lahaa horumarinta bulshada isaga oo aanan eegaynin dhaqaale balse eegaya muhiimadani iyo halka ay ku qodonto micnaha warbaahintu kolley toole waxaa weeye aragtidayda kolley ku aadan haddaan ka hadlo halka keliya ay bulshadu ku hadli karto dhalinyarada iyo inta badan marka loo eego warbaahintu waa dhalinyaro waxayna ka qayb qaadan karaan oo ay horumarin karaan bulshadooda waxaanaan aaminsanahay koley inay ku howlan yihiin warbaahintu inay horumariyaan halka ay ku qodonto ee ah horumarinta bulshada waxayna ka horumarin karaan sidii aan sheegayba dhinacyada kala duwan ee ay u baahan yihiin bulshadu in laga horumarin karo haddaan uga gudbo dhinaca maxamed xaamid cabdilaahi oo ah maamulaha sow college ama maxadka sow la yidhaahdo ee lagu barto xirfadda saxaafadda maxamed maanta waxaa ka qalin jebinayey saddex iyo toban dhallinyara oo ka qalin jebiyey maxadkan sow college difcaddii sideedaadna waxyaabaha inta badan aad ku tababartaan dhinaca dhallinyarada ee la xidhiidha mihnadda saxaafadda maxadkiinan sow college aad baan horta marka hore uga mahad celinaya idaacadda v o a oo kiilad uga tahay gobolka odol gaar ahaan magaalada boorama markaan usoo dhaadhaco kollejka saxaafadda mixnada saxaafadda lagu dhigtay sow college waa run waa college u asaasan inuu soo saaro dhalinyar saxaafadda mixnada saxaafadda aqoon u leh wuxuuna ka qayb qaataa horumarka bulsheed sababtoo ah saxaafadda sidaan ogsoonahay waa muraayada keliya hatee bulshadu ka dheehan karto mustaqbalkeedu wuxuu yahay horumarkeedu wuxuu yahay iyo waxa kalaysan waxayna bulsha horumartaa markay fahanto saxaafadeeda waxay tahay saxaafaduna ay fahanto bulshadeeda wuxuu yahay marka annagu waxaan ku had iyo jeer ka dhisnaa oon ku hagnaa oon ardayda ka gacan qabanaa sidii ay u fahmi lahaayeen bulshada ay ku dhex jiraan xogtooda kadibna u gaarsiin lahaayeen bulshooyin kale si xog sheereed ama xog wadaag ay u dhacdo ibraahim cabdilaahi ibraahim oo isna ka mid a saxafiyiinta ee ka howlgala gobolka awdal sida uu sheegay maxamed xaamuud warbaahintu waxay tahay muraayadda laga daawan karo kolba meesha ay ka soo warramaysaa xaaladdeedu say tahay see loogu suuran karaa in ay muraayaddii tahay layska arkayey siday u tahay baad si leedahay adu horta waa roolka uu ku jiro qofka wariyaha bulshadu muraayadda iska daawanaysa marka laleeyahay muraayadda iska arkaysay tusaale ahaan aadu subaxdii baad soo toostaa waxaad hortagtaa tuwaaleedka markaad muraayadda isku egto waxaad is aragtaa sida aad tahay laakiin kasoo qaad adigoona feedhanin isma arki kartid adigoo feedhay muraayadda dhexdeeda oo way kala duwanaanaysaa muraayaddu markaa waxay kutusaysaa sidii aad ku soo kacday uun adigoo ah taa micnaheed waxa weeye bulshada wadciga ka dhex jira sidii uu ahaawun inuu waryuhu sheegayo si looga dhaxarko waayo wuxuu waajib ka saaran yahay hadiyo goor inuu iyaga dhisbaleyga soo dhigo inuu bulshada istuso marka waa inuu iyaga ka hadlo waxyaabaha ijtimaaciga wasiirkani wuxuu ballan qaaday inuu xasamayn doono maayirkani wuxuu ballan qaaday inuu xasamayn doono barasaabkani wuxuu ballan qaaday inuu hirgelin doono qorshaha noocaasa waqti baa la joogaa fursad fiican buu helay sanad baa kasoo wareegtay wixii muu qabtay yani waxay noqonaysaa in muraayaddii laga dib looga daawada marka taasi bulshadu ka tusaale qaadan doonaan oy go-aamadooda ku gaari doonaan dabcan waa sidaana inuu weriyuhu u ahaado muraayadda
cabdirasaaq daahir cabdi nin rugcadaayo oo in badanna warbaahinta ku soo jiray see dhallinyarta warbaahinta ka shaqaysa loogu tayeyn karaa inay ka shaqeeyaan dhinaca horumarinta iyo wacyigelinta bulshada bismiillaahi raxmaan raxiim waxa weeyaan haashim horta marka hore waad mahadsan tahay martiqaadkan aad nooga soo moogtay martiqaaday nagu soo martiqaatay v o a oo ah moogtay idaacad moogtay fac weyn oo moogtay aad u soo gaadha geeska africa gaar ahaan moogtay dadka ku hadla moogtay afafka soomaaliga ama afka soomaaliga aynu nidhaahe marka waxa weeyaan warbaahinta in badan baan kusoo dhex jiray waxa weeyaan suxufi baan ahay ka mid ah moogtay macalimiinta south community college waxa weeyaan soona saara arday moogtay tayale inta badan oo sidaa xagga tayada aan ka fiirino marka waxa weeyaan markii hore iyo imika faraq baa u dhexeeya warbaahinta dadku waxa weeyaan marba wacyigelintu waa waxyaabaha kow ka ah saxaafadda markaa saxaafadda moogta waxay horumarisaa dhinacyada dhaqanka dhaqaalaha horumarka moogta ijtimaaciga ama moogta waxyaabaha asaasiga u ah ee bulshadu u baahan tahay iyo moogta communicationka xidhiirhka ay bulshadu wada leedahay oy taasi horumariso had iyo jeer saxaafaddu waxa kaloo moogta ay saxaafaddu dheer tahay waxyaabaha kale in ay horumariso waxbarashada iyada oo moogtii la marayo miidiyaha ama moogtii saxaafadda taasina waxa weeyaan mid moogta horumar gaadhsiisa had iyo jeer waxbarashada wadankaas ama bulshadaas ay leedahay iyadoo adeegsanaysa saxaafadda marka waxa weeyaan aniga oo soo koobaya hadalkayga waxa weeyaan waa muhiim saxaafaddu bulshada ayay muhiim u tahay waxaana ay hirgelisaa howlo badan oo moogta bulshada u baahan tahay iyada oo kuwa itaalka daranna moogta kor soo qaada kuwa kale moogta meel layska wada arko oo had iyo jeer moogta bulshada kiisa baahan iyo kiisa waxhaysta iyo ka moogtay siyaasiga iyo ka kale moogtay danyaraha intaba iska dhex arkaan
saxardiid xaashi ardaale afkaarta ama dhallinyarada ama bulshadu qabto say ugu soo bandhigi karaan warbaahinta si ay u gudbiyaan fikirka ay qabaan iyo waxa ay aaminsan yihiin aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka hore haashim sheekh cumar good dhegeystayaashana waxaan ka raali gelinayaa haddii ay codkayga si fiican u maqli waayaan xogay xabee baan leeyahay maanta haddaan su-aashaada usoo noqdo oo mowduuceenu u daarnaa maanta qaabka ay warbaahinta uga qayb qaadan karto horumarka bulshada runtii warbaahinta waxaa dha waa manhaj ka mida manaahijta wax lagu bedelo bulshada oo lagu soo bandhigo tusaale ahaan waxaan dhahdaa dunida saddex baa hadda lagu gumaystaa media mine iyo money lacag warbaahin iyo tusaaleahaan iyo mataqana wax loo yaqaano maskaxda marka waqtigii gumaysigu halkan joogay dadku waxay ka dagaalamayeen gumaysiga laakiin gumaysigay ka dagaalamayeen ayay maanta cagahooga ugu ordayaan u tahriibayaan taasi macnihi waxa weyaan in dadkii gumaysiginba ka dhexbaxay laakiin si caqliyana ayaa looga gumaysanaya warbaahinta marka warbaahintu mashaakilka bulshada dhex yaala ayaa lagu xaliya tusaale hadday tahriibta tahay shaqala-aanta hadday tahay haddii ay tahay baahiyaha asaasiga waa xalka arinta noocaasa la xaliyo qaabka loogu soo bargudinaya waxay noqonaysaa in la helo dhowr soorasoo muhiima marka hore in la helo wariye leh xirfadiisii tusaaleaan macadkan aan anigu baraha ka ahay south community college wuxuu ka mid yahay waana macadka keliya ee ka asaasan burama ee lagu dhigta saxaafadda wuxuu soo saaraa saxaafiyiin tayale oo u tababaran mihnadooda in la helo taasi waa mid ka mid a marka in la helo reporter number two oo wariyihia number two in la helo bulsho mataqaanaa fahansan saxaafadii lafteedii oo iyadii wacyigeeda lafteeda waa in fahansan tahay oo xaqiiqadii aysan ka qarnayn inay usoo bandhigayaan number three in wariyihii laftiisa xorriyad helo oo uu madax bannaanaado waxa uu soo bandhigayo saddexdaasa markaa is leeyahay anigu qayb weynba ka qaadan karaan qaabka ay warbaahinta ugu soo bandhigi karto waxyaabaha bulshada iyo horumarkeyga inta
shukriyo cabdi cabdilaahi waxaa jira dhibaatooyin iyo gaboodfallo marmarka qaarkood ay ka cawdaan haweenku siaad ugu soo gudbin kartaan ead ugu soo bandhigi kartaan warbaahinta si waxyaabaha ay ka cabanayaan ama dhibaatooyinkaasi wax looga qabto
koley waxaan ugu soo gudbinaa qaab aan isleenahay bulshadu ay u fahmi karaan haweenka inta badan waxaa ku dhaca tacdiyo mararka qaar kaga yimaada dhinaca ragga inta badanna waxaan isku daynaa bal inaan kusoo gudbino si barnaamijyo aan uga soo gudbino arrimahaasi anagoona gabadhaasi micnaha ku dhacay tacadigaasi aanan sheegaynin muuqaalkeyga amabase magaceyga balse haddana waxaan usoo gudbinaa qaabaan isleenahay bulshadu waxbay u fahmi karaanoo dhibaatadan ku dhacday gabadhani si ayna u saameynin gabdhaha kale ee iyaguna lamidka ah gabadhani marka waxaan isku daynaa bal inay arintaasi dhinac ka noqoto inay gabadha dhiirigelin noqoto xaqeygii ay hesho dhinacna waxaan isku daynaa inay bulshadii wacyigelin u noqoto haddana dhinac waxa aan ka xeerinaynaa gabadha sharafteedii inaan ilaalino
maxamed xaamud cabdilaahi maamulaha maxadka sow dhallinyarada aad soo saaraysaan ee warbaahinta ma ku tababartaan caadooyinka dhibaatada ku haya bulshada in ay ka wacyigeliyaan bedelaanna caadooyinkaasi soo jireenka ah ee bulshada ku ah dhibta waa runtaa oo waa qayb ka mida waxyaalahaan barno oo waxaa inta badan ku bartaa waxaa ku jira koorsooyinka marka la barayo ardayda mar waxaa la barayaa guud ahaanbaa labunba saddexunba kusoo ururayaan waxay kusoo ururayaan mar waxa weeyaan waa in warbixino guud oo general information ama warbixino guud laga siiyo warbaahin waxay tahay marna waa qaabkii akhlaaqiyan ama ethical media ama qaabkii akhlaaqiyan iyo saxaafadda wixii qabanaya wixii ka xidhnaanaya iyo wixii u ogolaanaya wuxuu yahayba in laga baro iyo tan saddexaad oo ah xirfadii siday u gudbin lahaayeen skilka ay ku gudbin lahaayeen siday u dhitirgelin lahaayeen waxaasunbay koorsooyinka badan ka dhabaal qaataan waa mid ka mida markaa tan aad sheegaysa ah caadooyinka la dhigo waa mid ka mida koorsooyinka ka mid tahay sida maaragtay gudniinka fircooniga oo kale waa wax soo jireene hal marna lama jaro kadhuma cadowladihii kaambeyniya waxba ku socdaan laakiin waxaan uga sheekeyna in barnaamij ay ka diyaariyaan iyaga oonan waxle wixii dhaale mushkilada iyo waxaa jira inay xiran ka dhigayaan bulshada kalena gaarsiinayaan si fudud oo iyagana loo dhigaa waxaa jira caadooyin ah haweenaydu inay gurujoogun ahaato in shaqaysan karayn oo inaan mustaqbalka iyadna qayb ka qaadan karin oo inaan waxbarashadii diyaarin karin inaan markaa haddana la baro qaab oo barnaamijyo loo diyaariyo oo haweenku inay ka qayb qaataan waxbarashada ka qayb qaataan bulshada iyo horumarkeeda ka qayb qaataan markaa caadooyinkaa si dadban baan u dhignaa inagoo ku guda jirna barnaamijkeennii madasha dhallinyarada ee laanta afka soomaaliga ee v o a haddaan usoo noqdo dhinaca ibraahim cabdilaahi ibraahim suxufi shaqala-aantu waxay ka mid tahay waxyaabaha bulshada iyo dhallinyarada dhibta ku haya taaseedu lagu dhiirigelin karaa dhallinyarada dhinaca shaqada iyo wacyigelinteeda dabcan insarde journalism markaan xagga saxaafadda ka joogno shaqadeedu horta functional barbuska ugu muhiimsanay qabanaysahay waa saddex saddex department mar waxa weeyaan public inform mar waa to educate marna waa to entertain marka waxa ugu muhiimsan wargelinta iyo madadaalinta oo weliba madadaalo xikmadaysan markii laga yimaado xagga to educate oo loo isticmaalo yacni xagga saxaafadda to give somewhat look like awareness in dhiirigelin loo sameeyo oo wacyigelin loo sameeyo qofka muwaadinka iyo qofka magaalada degan iyo communitiga waxa ku dhiba iyo waxa si ay u kala gartaan in loo sameeyo wacyigelin saa darteed saxaafaddu haddii ay ka soo baxaan dhowr barnaamijoo taxanaa oo dhowr institution oo kala duwan barnaamij looga hadlayo kumanaan dhallinyara oo ka qalinjabiyey jaamicadaha oo qaarkood tahriibayaan qaarkoodna ay makhaayadaan fadhiyaan ay meelaha ku banaynayaan kadibna markay sheekaystaan waqtiyadu ka dhaco u noqdo oo qofkii aad aragto mawduucan meesha yaalle ah bilaa mustaqbalka waa in qofkii ka raadsadaa wariyihii ciddii cidda ka mas-uulka ahayd waa inuu u tagaa public informankii waa inuu u tagaa mas-uuliyiddii ama hay-adihii dowladda waa inuu iyaga laftarkooda aragtidoodii oo mar walba de inaanu wariyihii uu dhexdhexaad ahaado inaanu odhan maxay dadkan dowladda shaqo u diiday yacni inuu dowladda culayskeeda saaro laakiin dadka laftarkooda in la weydiiyo idinku aragtidiina dee waxaa soo barateen ma tahay wax barasho anfacloo amaanta ku samaysan karaysaa wax oo shaqo ku shaqo tegi kartaa ma tihiin iyaga in culayska la saaro kuwana culayska la saaro xaggaa waxaa ka dhalanaya markaa public forum ah sidii wax layskula meel dhigi lahaa marka noocaa wacyigelin ahaaneed ayaan isleeyahay saxaafaddu way uga qayb qaadan kartaa hadday noqoto shaqla-aan bulshada haysata iyo dhibaatooyin kaloo ka taaganba cabdirasaaq daahir cabdi waxaa jira dhallinyar badan oo hal abuur leh loo baahan yahay in lasoo saaro hal abuurnimadooda siday warbaahintu ugu soo bandhigi kartaa bulshada dhallinyartaasi inay kor u soo qaadaan hal abuurkooga iminka ka hadlo moogtay hal abuur marka la leeyahay qofka moogta wariyihii waa inuu noqdaa mid leh moogtay aftahanimo iyo codkarnimo iyo feejignaan ee saddexdaa markuu isku darsado wariyuhu waxa weeyaan wuxuu ka soo bixi karaa kaalin kasta oo kusoo agaagta marka haddii aan moogtay qaato siyaabaha waxyaabaha u sahli karaa waxaa ka mida cilmiga antropologyga la yidhaah oo moogtay si fiican u darso oo kaas oo qeexaya ama afarta qayboode uu ka kooban yahay antropologygu uu yahay luqadda iyo cultureka oo caadada ah iyo moogtay archeologyga moogta waxyaabaha ku duugan dhulka ee ummad hore lahayd ama soo jireen ahaa iyo waxyaabaha kale ee moogtay human biology la yidhaah oo moogtay qaab dhismeedka dadku moogtay ay kaga duwan yihiin dadyowga kale ee adduunka oo ama iminka soomaaliya oo kale markaynu soo qaadano aynu nidhaaho waxaa waa dad dhuudhuuban waa dad actifa waa dad moogtay fikir badan oo moogtay hal abuurle ama wax samayn kara marka waxa weeyaan afka luqaddu waa ka kow inuu qofku si fiican moogtay u baran karaa afkiisa hooye khaasatan kadibna afkaaga intaad ka baratid waxaad ka sii tixraaci kartaa ama aad ka dheegan kartaa afafka kale ee adduunka marka waxa weeyaan antropologygu waa cilmi muhiima kaas oonu ku soo qaadano moogtay south community college ardayda lafteeda sida ay u noqon lahaayeen kuwo u kordhiya ama u xoojiya mihnadooda moogtay saxaafadeed ama luqawi ee ay leeyihiin ugu dambayn saxaardiida xaashi ardaale waxaad ka mid tahay macalimiinta south college isla markaasina dhallinyarta aada ugu dhuun daloola dhinaca saxaafadda maxaad kula telin lahayd dhallinyarada warbaahinta ka shaqaysa si ay uga qayb qaataan dhinaca horumarinta bulshada
aada iyo aad baad u mahadsantahay haashim intaa taladaan hadda imiga leeyahay waa talo markaan collejka joogno aan idhaahno laakiin hadda bulshadao dhan bay wada gaadhaysaa marka maadaama ay v o a ay ka baxayso waxaan odhanayaa oon halkan uga soo jeedinayaa inay marka hore waxooga u noqdaan wax daacad ay ka tahay inay noqdaan qof freedom oo dee mataqaana ka madax banaan independent ka ah dhanacyada ku loolamaya hadday tahay siyaasiyiin iyo hadday tahay bulshada qaybaheega kale inay noqdaan dad runta ka sheega waxa ay gudbinayaan waxaan kusoo gabagabeynayaa laba beits oo nin shaaciri uu lahaa wamaa min kaatibin ilaa sayafni wayabqa dahru maa katabat yadaahu falaa taktub bifamika kayra shayin yasuruka fi lqiyaamati an taraha taasoo macnaheegu tahay qof kasta oo wax qaro yani waxa uu qoray uu haraya xataa qofku haddii uu dhinto falaa taktub bikafika hayra shayin ha ku qorin yani kafkaaga iyo gacantaada shay yasuuka fi lqiyaamati an taraahu markaad adu qabriga gasho aad nacbaysanayso in waxaasi aad aragto marka waxaad adigu qorto ama waxaad adigu bulshada u sheegto ama waxaad bulshada ka gudbiso ama youtube bay ku jiraan ama facebook ha ahaadaan ama meel kale hahaadaan waa wax hadhaya waxaa hadhaya yaanu noqonin wax xunood ka qoomamayso intaas waxaynu kusoo gunaanadaynaa kuna soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii madasha dhallinyarada oo maanta idinkaga imanayay magaalada boorama oo aan ku soo qaadanay sida warbaahintu ay uga qayb qaadan karto dhinaca horumarinta bulshada gaar ahaan dhallinyarada saxaafadda waxay nagala qayb qaadanayey shukriye cabdi cabdilaahi cabdirasaaq daahir cabdi maxamed xaamed cabdilaahi ibraahim cabdilaahi ibraahim ibraahim sacufi iyo saxardiid xaashi cardaale barnaamijka uu isuukii soo dabariday idiinna soo jeedinayey anigoo ah haashim sheekh cumar kood tan iyo kulantideenna dambe waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
waa hagaag aad buu u mahadsan yahay haashim sheekh cumar good iyo barnaamijkii madasha dhallinyarada halkaad kala socoteenna waa v o a markanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii ciyaaraha waxaa la diyaara cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
waan usoo laaban doonaa heestaasi markana wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha kooxda kubadda cagta ee liverpool ayaa guul gaartay oo dibna ugu soo laabatay kala horeynta ama hogaanka horyaalka premier leaga ee dalka ingiriiska iyadoo weliba kulan dheeri ah sii ciyaartay manchester city ayaa kusoo xigta oo iyada kulan baaqi ah sii haysata liverpool waxay la ciyaartay kooxda southampton waxay kaga badisay saddex gool iyo gool inkastoo kooxda southampton ay goolka la hormartay haddana liverpool ayaa dib kasoo dadaashay oo ka daba timid islamarkaana saddex gool iyo gool ku adkaatay dhinaca horyaalka kubadda koleyga ee dalkan maraykankana kulamo ka tirsan ayaa la ciyaaray kooxda toronto ayaa waxa ay guuldaro kala kulantay kooxda hornetis toronto kale oo iyadu ka mid ah kooxaha sanadkan horkacaya kooxaha bariga ayaa guuldarro ay soo gaartay iyadoo wareega hore ee iswada aragga ciyaaraha kubadda koleyga ee horyaalka dalkan maraykanka uu gabagabo kusii dhow yahay kooxda boston celtics waxa ay ka badisay kooxda indiana halka detroy ay guuldarro kala kulantay kooxda oklahoma oo isla kana tirsan horyaalka n b a da maraykanka miami hidna waxa ay guuldaro kala kulantay kooxda timber wolvis kooxda kale ee kingisna waxa ay guuldaro kala kulantay utah jazz halka kooxda portland iyadana ay guuldaro kala kulantay kooxda denver oo ka mid ah iyadana kooxaha sanadkan ugu horreeya dhinaca galbeedka kooxda l a lakers ee lebron uu horkacayeyna waa ay badiyeen oo waxay ka badiyeen kooxda l a clipers laakiin guushaasi waxba uguma turneen oo l a lakers waxa ay ka mid noqotay kooxaha sanadkan aan ka qeybgeli doonin ciyaaraha bugbaxa ama balay ofka ee horyaalka wadankan maraykanka kooxda kale ee iyadana dhibtoonaysa ee cleveland cavillaris oo ka mid ahayd kooxii ugu xooganaa sanadihii lasoo dhaafay n b a da maraykanka waxa ay guuldarro kala kulantay kooxda golden state warriors dhinaca galbeedka waxaa hogaaminaysa kooxda milowake halka dhaanraahdee dhinaca bariga waxaa hogaaminaysa kooxda milowake halka dhanka kalena ay hogaaminayso golden state warriors aad baad umahadsantahay cabdulqaadir maxamed mursal ayuu kaasi ahaa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha ayuu inala socodsiinaya markaana dhinacii heesaha maqalkaasi dhegihiinna ku soo dhacaya waa codkii macaanaha allaha u naxariistee bashiir ibraahim cabdi iyo heestiisii doqone calaf ma leh
dadka suu shiruman qaban uma suu kaman dhigin xerkaan laba dibliyu dowasuu uman xirin marka hawsha loo diray suuma ducayninu lama sii dardaarmayn marka hawsha loo diray suuma ducayninu lama sii dardaarmayn u dib jiray dabna uu shiday dayaxi waa ka siri u dib jiray dabna uu shiday dayaxi waa ka siri say waga daalacay dadka kuwii waxgaraaduhu tusay waga daalacay dadka kuwii waxgaraaduhu si dhaxanta laga galo umyaala iska dumiyay ilin doqoni calaf malaahi calaf doqoni calaf malaahi dugsi dhaxanta laga galo umyaala iska dumiyay codkaasi fanaanka bashiir ibraahim ayaa u dambeeyey idaacaddeenna duhurnimo ee dhallinyarada maanta oo idinla socodsiinayeen anigoo cabdiqaadir samakaaba iyo jacfar kuukaay iyo bashiir abikar cabdulaahi tan iyo idaacaddeenna dambe waxaannu idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
dadkasoon kumaan oran noqda uliyo diirkeen sooma simin rag iyo dumar labadaba ma garaajay